waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah
mar kale habeen waxaanu wanaagsanayana hodidii kaleenahay khiyaartaana dhegaysataay caawa waa habeen sabti axadays oo waa habeen axada isniin ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha maarso sannadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobadan uu caawa ku soo qaadi doono barnaamijka wareegga wararka raadiyaha daalsan ee magaalada muqdisho waxaa ka mid noqonayo maamulka gobolka banaadir oo si adag kaga hadlay falalka anshaxa ka baxsan ee ka jira qaar ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada muqdisho xilli degniin uu diray waalidiinta dhalay dhallinyarada xilliyada habeenkii saqbarka ah jooga hoteelada magaalada muqdisho islamarkaasina ku hoolan falalka anshaxa ka baxsan
cid kasta waa qowsaar waxaana mas-uuliyad ka saarantaa wixii la raaciyey gabadhaadaa lagu raaciyey hooyo aabba gabadhaadaa lagu raaciyey hooyo wiilkaagaa lagu raacshay aabba wiilkaagaa lagu raaciyey waxa uu ku nool yahay iyo waxa uu ku jiro iyo waxa ay ku jirto waa inaad ogaataa cunug lix saaco habeennimo kaa maqan waxaanu caawa idiin soo gudbin doonaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo si adag kaga hadlaya dhacdooyinkan la xidhiira falalka anshaxa ka baxsan ee ka jira meelaha qaar ee caasimadda oo ay ugu horeeyaan goobaha hoteelada ah qodobada kalean oo caawa idiin soo gudbin doono barnaamijkeen inaad ku dhegaysan doontaan haddii rabweynuhu idmo waxaa ka mid noqonayo kulamo siyaasadeed oo ka dhan ah arrinta wax kabeddelka dastuurka oo ka bilowday magaalada muqdisho iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo toddobaadkan ku soo laabtay muqdisho iyo madaxweyne shariif oo arrintaasi ka dhiidhiiyey xilli ay sheegeen inay ballaarin doonaan kulammada la xidhiidha arrimaha wax kabeddelka dastuurka iyo doodda ismaandhaafka ka taagan ay noqon doonto mid ay madashoodu ay sii markaasi kordhin doonaan doodda arrintaasi waxaa dila wadaagi doonaa kulamadan ka bilowday magaalada muqdisho iyo haddii ay hor istaagi karaan arrinta wax kabeddelka dastuurka ee hor taalo baarlamaanka soomaaliya layskuna maandhaafsan yahay iyo waxaa xilligan ku soo beegay safarka muqdisho uu ku yimaaday madaxweynahii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale waxaynu caawa idila wadaagi doono waxaa ka mid noqon doono ciidamada ammaanka ee puntland oo shaaciyey inay qabteen qalab loo waday kooxo ay sheegeen inay yihiin argagixiso iyo raggii waday haddaba qalabkan la qabtay waxay yihiin iyo ragga waday ay ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareegga wararka dalsan sidoo kale waxaa idila wadaagi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dalka dib ugu soo laabtay maantana saxiixay sharci markaasi muddo laga shaqaynayey haddaba sharcigu uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaanu sidoo kale caawa warar dheeraad ah idinkaga heenna waad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan isla mid waxaa idila wadaagi doonaa howlgallada iyo gulufka militariga ka dhanaa al-shabaab ee markaasi ka socdo gobollada jubbooyinka iyo gobollada dhaca bartamaha soomaaliya shir muhiim ah oo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f uga furmay magaalada nairobi wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya oo shirkaasina faahfaahin ka bixiyey sidoo kale barnaamijkeenna ayaad caawa ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijkeenna kaga bogan doontaan tabin iyo diyaarin waa anigoo cabdulqaadir cismaan indhoy cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa farsamada stuudiyaha koowaad ee raadiya dalsan caawa ka qaabeynayo barnaamijka mar kale dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan ooad ku soo siqdaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogayn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
dhegaystayaal mar kale habeen wacan oo wanaagsan ayaanu dileenahay raad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan mujada hirka fm dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shir magaaltis fm kaasoo naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobollada kale fm kuu gaaro meel walbo aad joogtaan waxaanu dileenahay saaxiibayaal ismaqal wacan oo wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa magaalada muqdisho waxaa ka bilowday kulamo siyaasadeed kuwaasi oo ka dhanaa arrimaha wax kabeddelka dastuurka oo ay ku howlan tahay dowladda federaalka ee soomaaliya kulamadaasi waxaa dhowrkii saacadoodii lasoo dhaafay qaatay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana ay ku soo aadeen kulamadan iyada oo sidoo kale baarlamaanka soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey si xooli ah ayay u yeelanayeen doodo la xidhiidha arrinta wax kabeddelka dastuurka macluumaadyo ayaa sheegaya in kulamadan ay yeelanayaan madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif iyo farmaajo ay sidoo kale damacsan yihiin inay ballaarayaan islamarkaasina dhinacyo kale oo iyaguna ka mid ah ee kuwa diidan aragtida holaha hor markaasi aan idhaahde holaha dastuurka iyo sida ay haatan ee u maareynayso dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku soo biiraan kulamadaasi siyaasadeed haddaba ee, kulamadan ee, magaalada muqdisho ee ka bilowday iyo ee, dib ugu soo laabashada madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ee waxaa xilligan ku soo beegay iyo ahmiyadda ee gaarka ah ay leeyihiin waxaan rabaa inaan caawa wax ka weydiiyo xildhibaan hore cabdi bare jibriil oo qadka taleefonka ku jira ee, xildhibaan soo dhowow intaasi kadib bal aragtidaada ku aadan ee, dib ugu soo laabashada muqdisho ee madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ee, kulamada siyaasadeed ee magaalada muqdisho ee ka bilowday ee ka dhanaa ee, arrimaha ee, dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee ka socdo waqtigani ee holaha la xiriira dastuurka
aad iyo aad waa mahadsantihiin radio dalson runtii arrimaha hadda waddanka ka socda waa arrimo loo baahnaa horta mar hore in la qabto hase ahaatee madaxda dowladda iyo madaxda een, madaxweynayaashii hore iyo siyaasiyiinta hore waxay sugayeen wakti munaasiba oo waxay u degdegi waayeen haddii dowlad laguma degdego ilaa ay laba sano gaarto labadaas sanaa waxaa lagu qiimeeyaa waxyaabaha ay qabato ama tillaabada ay qaado maadaama labadaas sano intaa la fiirsanayay isha laga fiirsanayay dalka dhibaato badan oo ka socotay maanta ayaa dee waxay noqotay maalintii munaasabka ahayd in laga hadlo war dalka laba sanaa lagu soo jiray xaggee dalka loo wadaa xaggee dalku u socdaa runtii waa arrin aada loo soo dhaweeyey madaxda tillaabadaas maanta ay qaadeen madaxweynayaashii hore iyo qof kastoo siyaasiya tillaabada oo maanta qaada waa tillaabo lasoo dhaweeyo oo aada mudan in laga hadlo war dalku xaggee u socdaa war dalka laba sana maxaa u qabsoomay maxaa ka khasaaray marka waa xilligeedii bay kusoo beegantay aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin madaxweynayaashii hore waayahay marka ee, madaxweynayaashii hore ee jamhuuriyadda soomaaliya ee, madaxweyne ee, maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shariif ee, xogaan helayna waxay sheegayaan in ee, olole siyaasadeed oo ballaaran oo lagaga hor imaanayo arrimaha dastuurka ee, inay ee, ujeedkooda ugu weyn uu yahay marka ee, xilligan ma tahay in ee, dowladda ee, lagu mucaarado howlaha ay wado ee, wax kabeddelka dastuurka ma la odhan karaa ee, madaxdan ee, waa ay ku degdegeen oo ee, muddo ee, ku siman dowladdu ma aanay siinin
Ee, waa le waa siiyeen laba sano dowladda waa la siiyey laba sano waa ku filayeen dowladda waxay ee, lagu fiirsanayay laba sano si ayna dowlad laguma mucaarado sanad iyo sanadba laguma mucaarado laba sano meesha dowladdu ku gaarto waa in hadday wanaagsan tahay waddo wanaagsan hayso oo wax fiican ay qabatayna waa in lagu garab istaagaa haddii ay waddadii ka leexatay labadii sanana hadde waa muhiim in la tilmaamo marka tasuur lagu gacan siin karo iyo wax wanaagsan oo ay qabateen lama lama ilaa hadda lama hayo labadaas sano waxaa dalka lagu masquuliyey een, waxyaabo si- laga heshiinay laga heshiin karo oo heshiis lagu yahay wixii ka muhiimsanaa oo dalkan maaragtay la dagaalanka absha- al-shabaab ha noqoto een, cadowga dalka kusoo duulaya amxaarada ha ahaato dalka meeshuu maraya wa- waxyaabo badan baa la rabay in laga hadlo oo lala xukuumadda lagula xisaabtamo wixii inta laga ware- laga wareejiya waxaa baarlamaankii lagu wareeriyey oo lagu jeheyey tasbuur dastuur baynu samaynaynaa aynu saan doonto saan doona aan u samaynayno oo muxuu ahaa doorasho aynu xamar ku qabsanayno taasuna wax suuragala ma ahan dalkan heshiis buuxa weli kama dhicin Een, dastuurkuna waa in dalka la sameeyo waa muhiim laakiin een, waa in wadajir loo loo waxeeyaa oo aan koox yar oo dastuurkii jeebka gashan oo sida iyagu ay jecel yihiin ayna dastuurka u samayn maxaa yeelay dastuurkan soomaali buu ka dhexeeya waa mustaqbalka ilmihiina dambe iyo mustaqbalka wixii dalkan lagu badbaadin lahaa Waya.
in koox yar uu tiraahdo saar baan u samaysanaynaayo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo baan samaysanaynaa Een, doorashooyinka xamar baa lagu qabanayaa haddee taas wadanka saa lagu samaynaya waa wadan horay u maray oo maaragtay dastuur rasmiya lahaa oo heshiis ahaa Waya.
marka midaasay ka hortegayaan khaladaadkaas muuqda weeye waxay ka hortegayaan oo wax loo dhan yahay in lagu meelmaro weye waaya maadaama aan ognahay arrinta dastuurka in baarlamaanku ay ho- eh, hor taallo eh, sidoo kale waajibaad qaran oo baarlamaanku eh, iyagu u taallo ay tahay eh, madaxweyneyaashana yihiin eh, haatan siyaasiyiin madax hore oo dalka soo hogaamiyey eh, maxay ka bedeli karaan kulamadooda eh, holaha baarlamaanka hor yaala
adeer horta een, dastuurka laguu sheegayo ama baarlamaanka laguu sheegayo gebigiisa wuxuu waa heshiis bus- bulsho weeye dastuurku waa heshiis bulsho oo wixii in heshiis lagu yahay baarlamaanku hadday khaldan yihiin oo ay iyagu si daacada u shaqaynayaan oo khaladaadka dastuurka lagu wada ay ka qabanayaan waa lagu garab istaagi lahaa laakiin waxay ku shaqaynayaan shaksi iyo koox fikir fikirkood bay ku shaqaynayaan oo iyagu dantooda ku shaqaynaya Een, waxaana laga dhaadhacshay baarlamaankan haddaynaan saa wax u samaysan laba kun iyo lix iyo labaatanka ma soo noqonaysaan marka dastuur anagu aan gacanteena ku samaysanay oo doorashada xamar inuu ka dhacayso aanu samaysano midaas caqligaasaa meesha keenay waana lagu yaqaanaa baar- baarlamaan kasta laba sano markay u harto inay wax qaloocan la yimaadaan waa waxa soomaaliya ay caan ku tahay oo maaragtay fikir fooraro ay tahay marka baarlamaanku hadduu wado fiican ku socdo oo wax wanaagsan hagaajinaya waa lagu taageeri lahaa laakiin laguma sii dayn karo dee baarlamaanka dastuurku mas-uul ka yahay saan doonaan u sameynaa cidna kala tashan mayno adeertaasu caqli ma ahan dalkaanna waa dal weli dib u heshiisiin ku jira laisu keen keenayo qabaa'ilkiibaa hubaysan qaba- qabaa'ilkiibaa kala taagan maamuladiibaa kala taagan marka wax walba waxay u baahan tahay isu tanaasul iyo isu keenin bay u baahan tahay sida hadda wax ku socdaan oo baarlamaankan iyo xasan madaxweyne xasan iyo tiimkiisu ku wadaan waa wax soomaaliya lagu kala dirayo oo dowladnimadii soomaaliya lagu baabiinayo oo shacabkiisa lagu kala erdeynayo midaasaa marka madaxda maanta halgamaysa ay ay rabaan inay ka hortagaan oo dalkan sidii la isugu keenay ay ogyihiin inaan dalkan tafaraaruq iyo dhibaato lagu ridin bay ka shaqaynayaan madaxdaas waaya laakiin eh, ma la oran karaa eh, xilligan eh, inay arrintan eh, holaha socda ee baarlamaanka inay eh, kulamo ay yeeshaan oo abaabul ay sameeyaan oo ay ka hor yimaadaan eh, waddo kaleoo ka eh, habbooneed ayaa jirto in eh, madaxdii qaranku ay kala hadlaan eh, oo arrimahaas oo maadaama aad sheegayso in heshiis bulsho dastuurku uu yahay oo ay muhiim ay tahay in siyaasiyiinta haddii ay tabasho ay qabaan eh, la qanciyo ka hor intaanan baarlamaanka la marsin Eh, miyaanay habbooneyn in madaxweynaha ay kulamo la yeeshaan wixii ismaandhaaf uu jira inay talo ku biiriyaan intay ka hor imaan lahaayeen
walaal waa lagu waa lagu biiriyey oo waa ogtihiin een, in hadda ka hor madaxdii ma- madaxweyneyaashii hore oo ka mid yahay madaxweyne sheekh shariif iyo dhammaan ra-iisul wasaarayaashii dalkan soo maray inay hadda ka hor madaxweyne xasan sheekh la fariisteen oo arrintan ay wadigeen oo uu ka ballan qaaday haddana uu ka dhag adeegay haddana ay u yimaadeen madaxdii kale iyo maaragtay uu la kulmay oo madaxweyne sheekh shariif ka mid yahay oo cabdiraxmaan bashkuur ka mid yahay oo xasan cali khayre ka mid yahay markii dambe ay la kulmeen oo yidhaahdeen war ka joog haddee madaxdan madaxdii dalka soo martay laba jeer hadday uga digeen oo ka joog yidhaahdeen oo ka dhaga adeegay oo madaxweyne xasan sheekh la soo taagan yahay cidna u istaagi maayo haddee asagana waxaa la leeyahay cadar cidno kuu istaagi maysa sharci aad ku tumaysid ku tumanaysid damba fiirsan karno waa lagaa qabanayaa madaxweyne xasanna shalay wixii uu ka cabanayay oo madaxweyne farmaajo uu kula dagaalamayay oo lahaa dalka meel xun buu u wadaa dastuur isaga uu isleeyuu samaysanayaa wuxuu doonuu ku dhaqmayaa uu shalay lahaa intii shalay uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kula dagaalamayo maanta asagii samaynaya marka madaxweyne xasan mashal uu saxsanaa markuu lahaa madaxweyne farmaajo sharci uu jeebka ka soo gashaday buu samaynayaa oo warjo ka joog isku hayay mise maantuu saxsan yahay oo wuxuu shalay farmaajo ku weerarayay oo ka joog lahaa buu ku saxsan uu sa- uu samaynayo oo ku saxsan yahay marka waxaa fiican horta caqliga iyo maskaxdu inay shaqeeyaanoo bal madaxweyne xasan la weydiiye war shala kanaad ku hadlaysa maantana kanaad ku hadlaysa xaggee wax iska kaya bedeleen maantay soomaaliya ma joogto xilli la yidhaahdo cidna u istaagi maayo ana awoodda iskale waxaan dooran samaynayaa Waay.
soomaali ila hadlaysa male madaxaan kaga istaagaya Waay.
caqligaasu soomaaliya maanta kama shaqeeyo laakiin la- la- laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda siduu sheegay eh, arrinta dastuurka mar walbaba eh, wax laga bedeli karaa oo waa dukumenti qoran oo ma ahan eh, qur-aan marka miyaanay ahayn maadaama hadda eh, la- la odhanaynin waa madal qura lagu dhammaystiraya oo hal mar aanan laga gaarin laakiin arrinta muhiimadda ay tahay eh, in dastuurkan qabyo qoraalka ee dalku in muddo uu kusoo jiray in laga tallaabsado qodobada qaar wax laga bedelo ee, wixii hooshuna madaxweynuhu uusan qabanayninoo baarlamaanku ay qabanayaan marka howl baarlamaanka u taalo haddii madaxdan hore oo ee, dalka soo hogaamiyey ay yidhaahdaan ee, waanu hor istaagaynaa miyaana la oran karin iyaga ee, qudhooda yaa ee, sumcadil isku sameynayo howlihii baarlamaanku yiilay oo shaqo qaran ahayd oo arrinta dastuurka oo qof walba oo soomaaliya ogyahay siday muhiim u tahay in la dhammaystiro ee, dastuurka in ay hor istaagaan
arrintaas labaan u kala qaadaya kow midda xasan leeyahay een, waa waxna waa laga bedeli karaa aayad qur-aan maahan ma wuxuu fahmi waayey intuusan buuqaan iyo aayad qur-aan halka uusan la aadin maxaa u diiday inuu la tashi sameeyo marka hore oo wax heshiis lagu yahay oo dastuur heshiis lagu yahay oo siyaasiyiintii iyo maamul goboleeda dhammaan heshiis ku yihiin inuu sameeyo oo taa ka hormariyo horta maxaa u diiday waa kan la soo taagan cidna u istaagi mayno cidna kala yeeli mayno waa kan la soo taagan maxaa horta taa u diiday taa intaasaan uga baxaya midda labaad baarlamaanku hadday xaq u leeyihiin inay dastuurka waxeeyaan waxay ahayd baarlamaanka laftigiisu aqligoodu inuu shaqeeyo yidhaahdo war baa dastuurkan aan hadda wadna maadaama la- la biyadiiday oo nala ka hor yimid wax heshiis lagu yahay aynu samayno aanu cagaha dhulka u dhigno oo horta ha lagu soo heshiiyo oo wax soomaali ku kala qaybsan tahay yaynaan la boodin oo yaynaan dana gaara ka fiirin oo danteenna yaanaan ka fiirin baarlamaankana taasaa laga rabay marka baarlamaanka madaxda maanta joogtaa culays ku saartay oo sidaan tilmaamay si khaldan wax ugu sheegtay oo tiri haddaynan baarlam- eh, dastuurka maanta saa uga shaqaynin eh, laba boqol eh, laba- laba laba kun iyo lix iyo labaatanka eh, doorasho geyn walba deegaankiisa mana soo noqonaysaane aan ku aan baas aan dastuurka ku qorno wax aad si aad u soo noqotaan oo doorashadu xamar u dhacdo oo sida gobolada waqooyi iyo maamulada kale eh, dadka ka imaana xamarweyne iyo meel kasta lagu doorto midda meesha socotaa waa taa taasna soomaali uma cuntanto Waa- waayo, marka waxaa rabaa meeshaas- baarlamaanka waxaan leeyahay waayo marka waxaan rabaa meeshaas inaan ku weydiiyo ilaa ay goormaa lagu jirayaa qancinta aragti siyaasi doonaya in isaga dastuurka uu dhammaystiro ee, nin walbana ee, markii ee, arrimaha danihii uu isagu lahaa ama ee, wuxuu isagu uu doonayo markii uu waayo uu dhaliilayo marka ilaa ay goormaa lagu jirayaa siyaasi qancintiisa
adeer siyaasi la qancin mahaye shacabka soomaaliyeed waxaa loo la qancinayaa shacabka soomaaliyeed baa waxaa laga laga rabaa dastuur berri aan kala fidmaynayn oo aan kala qoqobayn oo aan kala irdheeraynin in la sameeyo dastuur kooxu samaysato leedahay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen baan samaynayaa taydaana soconaysa Eh, federalism ma jirahayo maamul goboleed ma jirahayo adeer nin baa la sootaan hawshu taas wey haddaydan Wa- xoogaan ma- u ma- ahayn ma- markaa Kowdana waa mar- mid- markaa leedahay Ninkan- dastuur dastuur koox samaysata maxaa ula jeedaa
waxaan ula jeedaa dastuur haddaad samaynaysid waa in la tashi marka hore lala sameeya oo aqoon-yahankii soomaaliyeed lagu yeeraa oo goboladii la geeyaa oo ma- sida sharciga dastuurka ku- ku- kumeelgaarka hadda ku qoran in dhammaan goboladii la geeyo oo la tashi laga sameeyo oo bulshadii rayidka lagala soo tashado taas marka la sameeyo oo la isku soo afgarto oo wax loo dhan yahay oo la ogyahay aqoon-yahan soomaaliyeed u dhan yihiin baa la samaynayaa Waaya, marka- Laakiin midda la diidan yahay midda la diidan yahay waxa weeye midda la diidan yahay waxa weeye in kooxu tiraahdo tayda keliya ha la raaco cid kale ma dhegaysanayo cid ma uma istaagayo midda la isku haystaa taas weeye adeer waaya Middaas la marka isku wa- haystaa.
wa- wa- waaya marka la tashiyadaas aad sheegayso ee, waxaan ognahay in madaxweynuhu ee, madallo kala duwan uu kula kulmay ee siyaasiyiinta aragtihaan kasoo horjeeday oo iyagii ee, xubno ee, mucaarad isugu jiro kuwa madaxweyne ee, hore ugu tartamay ee, magaalada muqdisho uu kula kulmay fagaarayaal kala duwan uu ku sheegay in uu ee, diyaar u yahay inuu la kulmo dhinacyada diidan marka ee, kulamadii hore madaxweynuhu ula yeeshay ee, xubnahaasi ee, ma waxaa ula jeedaa waxba laga soo qaadi maayo ee cid walbe hadashaa ee kasoo horjeesataa ee, howlahaas ee, dastuurka ee, baarlamaanka horyaala siday u socdaan iyaduna waa in la qanciyaa miyaad ula jeedaa
adeer meeshaan cid la qancin mahaye madaxdii hore oo la kulantay oo aan kuu sheegay oo hore oo siyaasiyiinta ahaa oo laba jeer saddex jeer kuwanaad la kulantay intuba waxay madaxweyne xasan ku yidhaahdeen madaxweyne xasan ow dalkan sida la isugu keenay waad ogtahay tafaraar uma baanin weli dalka heshiis nabada oo rasmiga kama dhicin weli qabaa'ilkii waa hubaysan yahay dalkii cadow baa meelo badan ka haysta Eh, dhibaato badan baana hortaalla jooji baa la yidhi wa- jooji baa la yidhi hakii dastuurkan ha- dastuur loo dhan yahay oo soomaali ka fakartay oo aqoon-yahan diyaariyey oo loo dhan yahay heshiis lagu yahay maadaama uu heshiis buliyay oo mustaqbalka dastuurka jooji baa la Eh.
yidhi keligaa iyo koox baarlamaan oo adigu dantaada aad ka aragtay ha ku salayn tiina xasan Waay.
waa diiyey Waay, marka marka- ma- ma waxaan ku jiraynaa ma waxaan ku jiraynaa tayada hala raaco tiinana ma yeelayo ummadda toodiina dhegaysan mayno war adeerow khalad baa meesha ka socda khaladkaa xasan waa inuu joojiya baarlamaankuna waa inay joojiya waaya marka ee, xildhibaan qaran baa soo noqotay xildhibaan cabdi bare jibriil marka waad ogtahay siduu baarlamaanku u shaqeeyo ee, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal ah ee, marba haddii hooshan ay hortaalla baarlamaanka aad ogtahay in siyaasiyiintan ee, maanta kasoo horjeedo howlaha baarlamaanku ay wadaan dhammaantoodba ee, markii mid walbaba uu doonayay in codka ay siiyaan baarlamaanku waxa uu ballan qaadayay ugu horeeyay inay ahayd arrinta dhammaystirka dastuurka marka a- arrintaas haddii tallaabo loo qaado ee, ma waxaa lagu xirayaa ee, dagaalka ee, shabaab ay socdo ee, arrinta ee, qadiyadda ee badda maxaa iska quseeya miyaanan tanna la wadi karin howshaana dowladdu aynay wadi karin oo holna baarlamaan ay u taallaa holna ee, madaxdii qaranka golaha wasiiradu dowladdu ee, keliya ee, baarlamaanku ma aha soo maha
waxaan u malaynayaa su-aasha su-aalahaygii aad caawa oo dhan i weydiinaysay inaada si fiican u jawaabin inaada si fiican u fahmin baan u malaynayaa horta waa run madaxweyne kasta markuu yimaado inuu baarlamaanka iyo dastuurkan dhammaystiraya waa run waa sharci in lagu dhammaystira laakiinstiro waa inuu wadadeedii ku dhammaystiraa oo sharciyan asagoon dantiisa ka dhex arkayn oo wax dantiisa uusan ka soo arrin waa inuu ummadda usoo bandhigaa oo intaan baarlamaan la gelin aqoonyahan soomaaliyeed waa dhoobayina loo bandhigaa oo gobolladii la geeyaa oo dadkii lagala soo tashadaa kow waa in markaa madaxweynuhu uu ku dhaqmaa sharcigii madaxweynuhu markuu meesha yimaado wax allaale wuxuu sheegay oo ku loobangarinaya gees buu iska maraa sharcigii iyo dastuurkuu ku dhaartay gees meel buu isaga tuuraa wax asaga caqligiisa iyo maskaxiisa ku jirtay keliya uu la yimaadaa oo wax ku maamulaa oo wax ku qaribaya oo dantiisii uu ka dhex arkay oo baarlamaankii uu dana badan kaga loobangarinayo maaragtay ku aamusinayo hadduu rabo malaayiin dollar ku bixinaya leeyahay tan sameeya marka dhibaatadu baarlamaan waa baarlamaanka oo si khaldan loo adeegsanayo shaqadiisii aan aqoonin oo aqoon u lahayn labo madaxweynihii yimaado oo sharcigii inta ka baxa wax asaga dantiisa ah oo muxuu ahaa oo maskaxdiisa iyo calooshiisa ku jirta oo aan dastuurkii ku qorayn oo aan soomaali qan- ee, wanaag u ahayn buu la imaanayaa taasaa marka waxay keenaysaa khilaafka iyo burburka iyo iska horimaadka iyo diidmada taasaa keenaysa waaya marka eh, markaan soo gunaanadno eh, madaxweyneyaashii hore ee dalka eh, shariif iyo farmaajo eh, maadaama aan ognahay in eh, madaxa dalkan soo hogaamisay ay soo noqdeen eh, dalkiiyo dadkuba ay sumcaday ku leeyihiin ma tahin waktigan ay abuuraan isbahaysi eh, siyaasadeed oo eh, lagaga hor imaanayo hanaanka ay eh, dowladdu wax u wado gaar ahaan arrinta dastuurka
haddii systemkii dastuurka lagu hogaamin lahaa gees laga maray haddii cid taladii madax ma- mas-uuliyiinta iyo madaxweyneyaasha hore baaqyada ay soo jeediyeen la- laga dhaga adeegay haddii madaxweyne xasan leeyahay tayda kalimisa cid kale ma dhegaysanayo haddii baarlamaankii uu isleeyahay sharci ma ilaalinaya fikrad shaqsi baan ku shaqeeyaynaa oo aad og tihiin sharci darrada baarlamaanka ka dhacday oo xeer hoosaad la ansixinaya inta laysku qabsay cod gacanta taaga la yiro sharci darro lagu melmariyey oo guddoomiyaha baarlamaanku xilkiisa ku waayi rabay oo heshiiskii u dambeeyey hadda aad og tihiin oo turkiya iyo soomaaliya militariga galeen aad og tihiin in aan sharci lasoo marsiin oo xukuumadu ka soo doodin oo baarlamaan ka soo doodin oo caawa la heshiiskaa wuxuu yaha loqon inta madaxweyne xasan baarlamaanka hortaga yidhi aniga ii aamino ii codeeya oo gacanta ii taaga ilaahay baan kugu dhaarshay adaan wariyahay ma dadka noocaasa dowladnimo lagu aamini karaa ma dadka noocaasa dastuur lagu aamini karaa ayadoon sharci laga doodin oo sharcigan wuxuu yahay ma soomaaliya lagu qabsanaya ma badi wuxuu yahay aan laga aqoon oo aan laga doodin oo sida sharcigu yahay heshiis caalamiya markaad galaysid in ba- golaha wasiirada la keeno oo wasiirku keeno oo golaha wasiiradu kasoo doodaan oo wax kana waxna ka waxna ka saaraan waxna ku daraan baarlamaanka la keeno baarlamaanka loo qaybiyo saddex maalmood soo haystaan baarlamaanku shan ilaa lix maalmood ka doodaan waxna ka saaraan waxna ka dhimaan markaasaa la sharciyayaa laakiin waxaana ka warqabin calooshaada waxa ku jira caawayta iyo waxaad soo cuntay haddaana ka warqabin oo ay tidhaahda calooshayda waxa ku jira intaas ay ku jirtee igu taageer waa caqli xumada iyo dowlad xumada iyo hogaan xumada iyo waxa laga hortagayo dalka lagu wada waa noocaas oo kale nooca hadda aan kuu sheegaa dalka lagu hogaaminayaa dowladnimona sidaa laguma noqdo waayahay waa mahadsan tahay xildhibaan hore cabdibare jibriil ayuu ahaa oo caawa qadka taleefanka igu waramayey sidaad maqlaysa wuxuu noogaga waramayey kulamada siyaasadeed ee magaalada muqdisho ka bilowday arrimaha dastuurka oo doodoodu ay sii xoogaysatay isla markaasna madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo uu muqdisho u yimaaday sida isagaba uu sheegay waa hagaag weli wareegga wararka dalsan ayaad saaxiibayaal dhegaysanaysaan raadiyaha dalsan ee muqdishona waa nagala socotaan
Thank you.
caam ahaan bulshadayna ee cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow kuladnaan dhakhaatiir cilmulow cudurrada daweyso caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walba ay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalku waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaalku shaqeeyo waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahintas dhan waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolare bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba
somtelraynbadanacabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaamee uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
i b s bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaantu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo quramaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elit masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elit masterkar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar elit masterkar waxaa ku isticmaali kara boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si fari ah dalmar ilid masterkar waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman masterkar oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada abahwadaagta la ah i b s bank kulmihii masterkar waxaa loogu talagalay ardada wax barata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega td secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays
saas idheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal ibar hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal ibar hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays wow ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkada keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal ibar hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal ibar hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada
waa hagaag dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaan dareynaa mar kale meel walba waa joogtaan raadiyaha dalsana muqdisho ayaa gulen naga dhegeysanaysaan barnaamijka wareegga wararkana waad la socotaan markaan haddii aanu fiirino guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale oo maanta ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxa uu si adag uu kaga hadlay dhacdooyinka anshaxumada ah ee ka jira goobaha qaar ee hoteelada magaalada muqdisho isaga oo digniin u diray waalidiinta ee dhalay dhallinyarada ee hoteelada magaalada muqdisho uu sheegay inay ku tumanayaan siduu hadalka u dhigay waa kan guddoomiyaha gobolka banaadir oo arrimahaasi ka hadlaya isagoo oo si qoto dheer kaga hadlay
بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام قيام بدن يا محنوس سوقد بنا هلكان gabdhaha soomaaliyeed ee sharafka iyo karaamada iyo heybadda ka muuqato ee halkan joogaan mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer federaal iyo soo qabanqaabiyaashii sheekhadda faadumo iyo asxaabteeda waxay noo tahay maanta farxad qiimo badan ayay noo tahay in mowduuc muhiim u ah jiilalka soomaaliyeed ee soo koraayo iyo hooyooyinka iyo gabdhaha iyo wiilashaba mowduuc khuseeyo in maanta gabdhihii soomaaliyeed intay garwaaqsadeen inay maanta halkaani uga doodaan waxay noo tahay runtii guul iyo horumar waa ku mahadsan yihiin gabdhihii soo qabanqaabiyey iyo gabdhihii ka soo qayb galay intaba way mahadsan yihiin iyo inta ka dhegaysan doonto meediya annaga waxaan jooga guddoomiyeheynii ururka haweenka oo wakiil ka ah ururka haweenka ee gobolka banaadir iyo senatoor waxaan u jeeday muna aan arkaayey iyo akhyaar kaloo fara badan marka ciwaanka marka la ii sheegay ayaan go'aansaday inaan ka soo qayb galo kulankan asiga ah maxaa yeelay waxa ay saaran mas-uuliyad dareenkeeda wadato oo aan arkayno in dhaqankii wanaagsanaay iyo anshixii iyo asluubtii soomaalidu ay laheeday in la dhalin rogayo oo dad meelahaas ka yimida qurbaha ka yimiday iyo ubad yaryaroo layska fasahaadinaayo oo anugu aabba yeelaynin dhaqankayna suubanoo diintayna ay qabto iyo dhaqankii soomaaliyeed intaba aan u aabba yeelaynin ay ku tumanayaan in maanta halkan laga furo doodeedii waxay noo tahay farxad ayay noo tahay runtii mawduuca laga hadlaayo waa mawduuc muhiim ah ummadda muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaanba soomaalida muhiim u ah mawduucaasi waa qiyamka iyo akhlaaqda akhlaaqdaynu saad la socotiinba diintayna islaamka ahmiyadda iyo akhlaaqda ay siisay mararka qaarkood markaad fiiriso waxyaabaha ugu waaweyn oo ugu muhiimsan ayay kow ka tahay maxaa yeelay rasuul maxamed calayhi salaatu wasalaam oo koonkan loo soo diray oo ilaahi subxaanahu wa tacaala soo diray ayaa wuxuu leeyahay xadiidkiisii saxiix ahaa oo abi hureyre oo warinaya wuxuu leeyahay innamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaqi waxaa la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda aayaddii qur-aankana waxay ahaaday iyadoo nebi maxamed laga hadlaayo wa innaka la calaa khuluqin cadiim marka xadiidkii kalena wuxuu waa itaqillaaha xaydumaa kunta war meel kastoo joogta alla ka baq ama baabuur saaraaw ama baar joog ama gurigaaga joog ama wadda mar ama xeeb jooge ilaahay ka baqow leeya rasuulka calayh isalaatu wasalaam ittaqillaha xaydumaa kunta wa adbici sayi'ati alxasana xumaan hadday kaa dhacdana wanaag raacsii oo ka tooba keen tamxuha iidaa tiraysee wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan dadka markaad la dabeectamayso oo la dhaqmaysana akhlaaq wanaagsan kula dhaqan waxaad moodaa hadda in shilimaad lagu raadinaayo anshaxumadiaa shilimaad lagu raadinayaa gabaraa iyadoo soo jeedo iyadoo isu sawiri karto ay sii jeesanaysaa gabar waxaad arkaysaa intay inbowdaheedii bannaysatay maryihii kor u qaadatay sawir iska qaadayso gabadhina waxaa la yidhaha kulligeedba waa cawra cawradina waxaa la yidhaha ha la asturo ilaa intaas mooyaane wejigaas iyo farahaas mooyaane inta kale waxaa la yidhaha waa cawra inaan maanta ay shafkeedii bannayso ama ay jilbaheedi bannayso iyadoo wax ku kallifa aysan jirinin waa dhaqan xumo waaye gabadhana aayadda qur-aankeed muxuu leeyahay yaa ayuha maxay ahaday yudniina calayhina min jalaabiibihinna yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika iyo wa banaatika wa nisaa'i almu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihinna dalika adnaa an yucrafna taas ayaa dhow in la aqoonsado falaa yu'dayna aan la dhibin gabarh xijaaban ee asturan qof juuqu dhihi karta ma jirto lama dhibo lama caayo farta laguma fiiqo lama daba taagno laakiin mushkilad ma rabtaa bowdadaada soo bannay ama cambuur khafiifa soo qaado shayddaan kasta ciyaala suuq kastoo jidka taagan ishow kula raacayaa shayddaan kasta afkow kula raacayaa laakiin markaad xijaabantood qamtood asturan tahay ood amarkii ilaahay aad qaadatay shayddaan waa ka badbaaday maxaa ilaahay been ilaah wuxuu ku leeyahay falaa yu'dayna lagu dhibi maayo calaa kulli xaal waxaan rabnaa haddii ilaa yidhahda gabdhahayna soomaaliyeed idinkaa qudwo u ah idinkaa hoggaan u ah waxaan rabnaa hoggaankiinnaani iyo waxa aad maanta u joogtiin in ilaahay uu uga dhiga sabab in kuwa aroosyada imaanayo habeen dhoweeda maraan goobaha lagu tunto aan soo maraayaan waxaan arkay lix saac iyo toban daqiiqo oo habeennimo islaaman dhahaya aroosaan u jeednaa arooskan annaga haba qabnaba lix saac iyo toban daqiiqo war waxaan dhahay lix saac iyo toban daqiiqo arooska aad qabtin oo u socotiin muxuu yah guryihiina aadaan dhaha waa kala bursho waxaan tagnay goobo aan tagnay soomaalidu waxay tidhaahdaa xalaal harta cadaa la quutaa maxaa nalkaan loo daminaa nalkaan markaan daminno annaga idinkana aan isla jirno qofka albaabkaan nooga soo gala muxuu aaminayaa waxaad arkaysaa kala maqaayado waaweyn kalaabyo shayaadiinta ay isugu timaado ee gabdhihii soomaali lagu maraabaabinaayo oo wiilashii soomaali lagu dhuminaa lagu dhuminaayo nalkaa la daminayaa muustikaa xagga loo dhigaayaa shiishadaha halkaan lasoo dhigayaa daroogaa lagu daraayaa kala baalka xunkaay wada wataan walaxay wada liqaayaan war isumahayan waxay samaynayaan markaasu wuxuu ku leeyahay businesskaygiyaa liddi lagu yahay haddaa dagaal lagu soo qaaday bar businesskaaga adiga balaayaadi ku dhacdo wax kalood ka ganacsatamaad weyse maxaad gabdhaha soomaalida lu gooyaysaa dhowr iyo afartan gabdhood ayaan ku aragnay oo qaarkood ilinta ooyinta ka daadanaysa mid walba kuleeda waa laysoo siray qaarkood waxaan aragnay wiilal intay soo libisteen cambuurkii gabdhaha iyo dilicii soo qaateen iyo garbasaarka soo qaateen dhex joogo ee iska dhigaayo gabdho iska dhigaayo ee lasoo qabtay waxaan arkay gabar soomaaliyeed ee ku dhahayso aniga daroogada hooyadeeyaa igu ogay jiray waxaan dhahnaa aabbaha aaway waa joogaa hooyada aawa waa joogtaa hooyadeedaan wacnay markaan wacaynay oysay tiraa wicin waxaan dhaha waa wacayna soo kuguma ogaa waa la wacayaa maamadiyaan wacna waxay tira waa maqneed balaaya laa ku ridee waxna kuma ogi sokortay barasharayna igu kicisay mana haayo intay joogtaad ku haysiin haddii aan baarna taabuu aba jaabka ugu jiraba dilacan meesha uu ka laabanyaa taabuu ugu jiraaba waa kan waa laga soo qaaday wiilashii la socda ay la socdo taabuu ay wadataa afar wiil iyo gabar aan ugu tagno qol igoo iskula jiro ee backa daawaan ay agta ka taallo shiishaduna agta ay ka taallo xaggana jaadkau goglan yahay waxaad arkaysaa aroosyadii gabadha iyo wiilka isguursanaayo waxaa la yidhi gurigooda ha sugtaano goobta ummadda dhoobneed ee halkii joogtay ayay xabadkiisa saarsaaraan isku qaadqaadayaan ma xishoonayaan miya oo maxay samayn rabaan markay guriga tagaan dadka hortiisayba ku baasheeleen waa dhaqan xumay ka mid tah waxaa arkay kuwa niikinaayo ee isu soo bandhigaayo cardi miya way isu soo bandhigaysaa waxaasi waxaan rabnaa dowladdana mas-uuliyad ayaa ka saaran qof kastoo caqlilana mas-uul ayaa ka saaran maxaa yeele xadiidka waxaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi cid kasta waa qowsaar waxaana mas-uuliyad ka saarantaa wixii la raaciyey gabadhaadaa lagu raaciyey hooyo aabba gabadhaadaa lagu raaciyey hooyo wiilkaagaa lagu raacshay aabba wiilkaagaa lagu raaciyey waxa uu ku nool yahay iyo waxa uu ku jiro iyo waxa ay ku jirto waa inaad ogaataa cunug lix saac oo habeennimo kaa maqan ayaa subci ku imaana markaasuu ku leeyahay wallaahi hooyo waxaan wax lasoo akhrisahayo ku leeda heblaayan wax lasoo akhrisahayo war xalaad lasoo akhrisataa caawma lasoo habeen dawna ma lasoo akhrisee waxaa lasoo akhrisay saxee yihiin oda cabdulla waxau uri darsiga hala dhigo ur habeen madowna hala dhigin darsiga habeenka madow la aadayo meelaha loo aadayo qaarkood been idiin sheegi maayo annagu habeen habeenka waa socdaa toddoba saac lix saac mararka qaarkood aan soconnaa qaar waxaa arkaysaa gabar soomaaliyeed oo kow iyo toban saac oo subaxnimo inta mootooyinkii markay ka tageen oo meeshii lagu soo kala tegay jidka daadsanaad arkaysaa rasuulka wuxuu uri man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadih gacantaa lagu zuulinayaa gacantaan ku zuulinaynaa haddii ilaa yidhaahdo macruufka inaan isbarno munkarkana iska reebnaa nagala rabaa kalaabyada iyo xumaanta xoolaha lagu raadinaayana waxaan leenahay ha laga digtoonaado shatiga aad ka qaadata dowladda hoose waxa uu kuu banaynaya waxaanan haddaad la timaado annagana waa ku daba taagannahay ogow waa lagu daba taagan yahay buluuska mas-uuliyaddaa ka saaran hay-addana mas-uuliyadda mas-uuliyaddaa ka saaran maamulka degmooyinka mas-uuliyaddaa ka saaran gobolka banaadir guud ahaan mas-uuliyaddaa ka saaran gabdhahaynana kuwa wan wanaagsanna mas-uuliyaddaa ka saaran aabbayaashana mas-uuliyaddaa ka saaran aan ka wada ku wada dadaalno sida aan uga hortegi lahaynay anshaxumada sii faafayso ummadi haddii la halaagi rabo waxaa lagu badiyaa foolxumada ee fasaadka ilaahay wuxuu leeyahay waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi dhulkan ha fasahaadinaya marka la yidhaha qaaluu waxay leeyihin inamaa naxnu muslixuuna may kuwa muslixiin oo wanaagsanaana ganacsigaygii maqaayadaydii yurubaan ka imiday amerikaan ka imiday xaggaasaan ka imiday halkaan baan business ka furay adigaa businesska dow xaaraan ka shaqaynaayo shaqa ku melin anaga businessna noo maaha hoolalka qaarkood inta nalka loo daminayo magacyada gaalada inta lagu qoraayo wadamadaas kale magacyadooda ayaa lagu qoraya habeenood meelaan galnay waxaa ku qoreed hoolka afkiisa london hebelow hebelow baa ku qoreed maxaa yeele london wax kastaa ku bannaan miya hadday ku bannaan tahay muqdisho kuma bannaana wax walba marka waa mahadsantihiin waa inkaaga mahad celinayaa abaabulkan quruxda badan waxaan rajaynayaa insha allahu inay dacwadiinnu iyo dadaalkiinna iyo kulankiinaanba inuu saameeyo wax badanna iska bedelo waanu ku faraxsanaa mararka qaarkood inaan intaan tagna xeebaha inta tagtiin oo xeebta liido iyo kalaabada la tago la yidhaahdaa dacwo ilaahay ka cabse la yidhaahdo hahay gabdhaha soomaaliya intay xeebta tagaan wiilal yaraa la socda waa ila dhashay kuleeda runteed miya beenteed miya maxaad wax kale idhahdaa mataqaan moogta walaalkay waa iska kaa leeda markaasaa inta salli la wada rigtaa meesha lagu fadhiya calaa kulli xaal waxaan wax u dhimaynin wax calaajihaynin waaba iska ag maraynaaba laakiin waxaan rabnaa bal meel walba inaad geshiin oo aad gaadhsiisiin aan idinka rabnaa ilaahina idiin fudeeyo kulankina waa noo furan yahay waana ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayada la socodsiinaya nabadgelyo